deegaanka xalay todoba saac waqti la gaaray ayaa xabad na soo qaabishay haye
ilaa iyo sagaalkii saac xabad waana hayso haye
hal baabuur oo taliya saldhiga ku-xigeenkiisa oo degmada bancad oo miya yiili waa la gubay haye
taliyaha amniga oo deegaanka xawaadiina tiririinaa gaari waanu aada iyo aad yaa u badbaadiyey
waa gartay marka weerarkaasi ayna ku soo qaaday wallaahi weerarkaasi hebelna ma dhihi kari laakiin ciddii soo qaadi jirtay aan u maleehaynaa wax hadda beriga aanu ku hurdaayo ayna soo gashay waana naga baxeen haddana alaakhir dambo ninmaan isla shaarina ma aha qofaan ku sheegi karna ma aha ilaaha wax yaqaan ninkii yahay laakiin xabado waxba nalooma reebanin xalay waa gartay maxaa og tihiin oo khasaare ah oo ka dhasha weerarkaasi
wallaahi khasaara wax hadda beriga aan sheegi karna ma aha waa baabuurkaas aan ahayn wax kaloo dhibaato kale oo dhacay ma jiraan dhaawacna ma jiro
ma weerar magaalada usineed oo ahaa mise goobo gaar ahaa weerarkuu ka dhacay ama lala beegsaday
goob oo gaar oo magaalada dhammaan waa la qabsaday laakiin goobta oo oo baabuur yiili baabuurkaas aa isku qabsaday magaalada ciidanka oo oo oo degmada ka tirsan waaya ciidanka oo oo difaaca galay
waa gartay xaggee aadeyna la leeyahay marka kooxda weerarka soo qaaday wallaahi meelay afka aadeen hadda anaga ma sheegi karin anugu hurdnay ayna soo galeen saan u seexan aan kuwa u seexsan haddana waa naga baxeen inay bari ku baxeen inay wanaagsan ka baxeen inay waqooyi ku baxeen inay koonfur ka baxeen cid sheegi karta ma jirto dada tuhunsan tihiin ma jiraa oo weerarkan aa is leedihiin waa ay ka dambeeyeen wallaahi weerarkaas hebelaa ka dambeeya inaan dhihi karna ma laha ilaaha wax yaqaan caalamkaa wax og waxaan ogaa karna ma laha saadaalana wax oo sheega qabo ma aha ilaahay dartiisna ma aha dambi ninkii gala asigaas beli ku yahay isugu ilaahay wejigiisa ku xisaabtami doonaa waa saraakiisha ee magaalada ku sugnayd ama deegaanka ku sugnayd ee aad ii sheegtay inuu qof ka dhaawacmay maxay ahaayeen
hal nin jaleena oo aan xabad daruuri leeyahay maana dhibaato kale zaa'id ma qabo halkaas nin